أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon ganacsato soomaaliya ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli kooxaha burcad ah koonfur afrikaanka ay sii kordhiyeen ee dilalka ay u geysanayaan soomaalida ku dhaqan dalkaas jubhadda tigreega ee t b lf ayaa laba garab u kala jabtay iyadoona gobolka tigre ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa tigreega wilaayadii shabeellada dhexe ayaa dowla diini ah u soo gebagabaysay haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada mahadaay ee wilaayadaas askarta dowladda kaafiradda etoobiya ayaa rasaaseeyey dad dibadbaxa ka dhigayay gobolka amhara ee waqooyiga dalkaasi wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa xarun caafimaad oo lacag la'aan ah bulshada uga hirgelisay degmada jamaame ee wilaayadaas bulshada ku dhaqan degmooyinkii deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa toddobaadkii saddexaad si habsami leh kaga faa'idaysanaya xamlada dacwiga ah ee irshaad uluma ilaa sabiili rashaad
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay kowda bisha rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ganacsato soomaaliya ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli kooxaha burcad oo koonfur afrikaanka ay sii kordhiyeen ee dilalka ay u geysanayaan soomaalida ku dhaqan dalkaas walaalka xaarta abduqaadir ayaa warbixinta warkan eegaya inta la xaqiijiyey ugu yaraan laba ruux oo dhallinyaro soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay magaalooyinka ugu waaweyn dalka koonfur afrika kadib markay la kulmeen weeraro burcadnimo ah goobjoogayaal dalkaas ku sugan ayaa soo sheegay in labada wiil oo ka mid ahaa soomaalida halkaas shaqooyinka u tagay habeenkii xalay lagu dilay magaalooyinka bretoria iyo cape town oo ka mid ah saddexda caasimadda ee uu dalkaasi leeyahay mid ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee la dilay oo magaciisa lagu sheegay cabdifataax cananuug ayaa xalay saqbarkii si gaar ah loogu dilay xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee magaalada bretoria oo lagu magacaabo bretoria west sida ay faafiyeen soomaalida dalkaasi ku dhaqan si rasmi ahna looma xaqiijin sababta keentay dilkiisa iyo sidoo kale kooxihii ka dambeeyey qofka labaad ee la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay cabdiraxmaan nuur kaasi oo burcad hubeysan ay ku dileen goobtiisa ganacsiga oo ku taalay deegaan lagu magacaabo mufuleni ee hoostaga magaalada cape town ee waddanka koonfur afrika maalmo uun ka hor ay ahayd markii kooxaha hubeysan ee burcad koonfur afrikaanka ay dilal iyo dhaawacyo u geysteen ganacsato iyo sidoo kale wada baabuur oo soomaali ah mahadsanid walaalka jabhadda tigreega t b l f ayaa laba garab u kala jabtay iyadoona gobolka tigre ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa labadaasi garab haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi cali yare wararka ka imaanaya magaalada maqalla ayaa sheegaya in dhaqdhaqaagyo ciidan ay wadaan dhinacyada iskhilaafsan ee ay u kala jabtay jabhadda qowmiyadda tigree ee loo yaqaano t b l f kumanaan maleeshiyaad ah oo daacad u ah getajo rida oo sheegta inuu yahay madaxweynaha maamulka kumeel gaarka ah balse xilka qaadis lagu sameeyey ayaa difacyo ka qotay xarunta madaxtooyada iyo dhowr xaafadood oo maqale ka tirsan ciidamo daacad u ah hogaamiyaha jabhadda t b l f ninka lagu magacaabo gabra mikael daberson ayaa iyana isku gadaamay inta badan wadooyinka ka baxa magaalada maqala ilaa garoonka diyaaradaha waxayna dadka u sheegayaan inay ka fogaadaan halka ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka getajo rida labada garab ee t b l f ay u kala jabtay waxaay haystaan ciidamo kumanaan ah iyo saraakiil caan ah garabka getajo rida waxaa u galay taliyihii ugu sareeyey jabhaddii t b l f kaasi oo hadda madax u ah koox la magac baxday t d f halka garabka kale ay haystaan inta badan siyaasiyiintii caanka ahayd ee tigree oo etoobiya maamulayay xilligii uu malla zanaawi talada adis ababa uu hayay magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin cadwa iyo raaya ayaa laga dareemayaa isku hub urursi ay wadaan dhinacyada iskhilaafsan nidaamka abey axmed ayaa taageero u muujinaya garabka madaxweynihii kumeel gaarka ahaa ee dhowaan laga saaray xubinnimada kooxda t b l f hay-adaha sheegta inay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa ka digaya in khilaafkan daakhiliga ah uu meesha ka saaro heshiiska bretoria ee lagu soo afjaray dagaalkii sokeeye ee ka socday ismaamulka tigre mahadsanid caliyare wilaayadii islaamiga shabeellada dhexe ayaa dowla diini ah u soo gebagabaysay haweenka ku dhaqaanay deegaan hoostiga degmada mahaday ee wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa tafaasiisha warkan eegaya dowradan oo qeyb ka ah jowlad dacwi ah oo loogu magacdaray alfatxi shicaarna looga dhigay alaa ina nasrallaahi qariib waxaa loo qabtay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka fiidow ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaa dowradan oo socotay muddo shan maalin oo xiriir ah ka faa'iidaystay in ka badan boqol haweenna kuwaasoo muddadii dowraday u socotay ka faa'iidaystay duruustii kala duwanaa ee sharciga ahaa qaar ka mid a haweenka ku dhaqan deegaanka fiidow ee dowrada loo qabtay ayaa ka mahad celiyey dowrada ay u qabatay wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe iyagoona sheegay inay wax badan ka faa'iidaysteen dowrada dooro muddo shan maalina noo socotay oo noo soo gabagabooday maanta oo arbaco ah dooradaasi waxaan ka faa'iidnay waxyaabo fara badan maxaan ku rahdaa waxaan ku qaadanay kitaabka al arbacuun annisaa'i maasha allah tabaaraka allah macallimiintii kitaabkaas noo akrisay iyo walaayada islaamka ah noo soo maxaan ku rahdaa noo abaabushay in allah subxaana watacaala kheyr ha siiyo iyo wiilasheena mujaahidiinta oo ribaadka taagan ee maanta amnigan iyo maxaan ku rahdaa sugnaashaan iyo wanaaggan inaan helno allah subxaana watacaala kadib ayaga ee noo suurgeliyeen allah subxaana watacaala ha ka ajirsiiyaan leeyahay awalan ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iskale oo nagu kulmiyey makaankan barakaysan marka labaad waxaan u mahad celinayaa macallimiintii herkan oo noo soo waxaysay ayaan mahad celinaynaa dowro muddo shan maalin loo socotay oo nagu soo gabagooday maanta oo arba ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan dowradaasi waxaan ku qaadanay kitaabka arbiciina nisaa iyo towxiidka iyo maxaadarooyin kala duwan ilaahay kheyr ha siiya ayaan leenahay macallimiintii noo soo aboobishay wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa dhowaan ku dhawaaqday jowlad dacwi ah oo ay ku maraysay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada taasoo loogu magacdaray alfatxi shicaarna looga dhigay alaa ina nasrallaahi qariib madsinid abu xasaan askarta dowladda xabshada etoobiya ayaa rasaaseeyey iyo dad dibadbaxyo ka dhigayay gobolka amhara ee waqooyiga dalkaasi cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya iyadoo marba markii ka dambeysaha ay kasii darayso xaaladda cakiran ee ka taagan waqooyiga etoobiya ayaa wararka halkaasi laga helayo waxay sheegayaan in ciidanka booliiska dowladda xabashida etoobiya ay dileen dad banaanbaxyo ka dhigayay magaalada goondar ee gobolka amxara dadkan ayaa xilliga la dilayay dhigayeen mudaharaad looga soo horjeedo dil loo geystay canug yar kadib markii kooxo aan heybtooda la aqoon ay afduubteen islamarkaana maalmo kadib ay dileen mudaharaadayaasha ayaa ku qaylinayay erayo ka dhan ah xukuumadda abiy axmed iyagoona sheegay in xukuumadda adis ababa ay ku fashilantay sugitaanka ammaanka deegaanadaah ay gacanta ku hayso ee gobolka amxara booliiska abiy axmed ayaa banaanbaxyaasha u adeegsaday rasaas noolnool taas oo sababtay dhimashada ilaa saddex ruux oo qayb ka ahaa isku soo baxayaasha waddanka itoobiya oo la daaladhacaya dagaalada sokeeye ayaa dhanka kale waxay shacabkiisu waajahayaan macluul iyo cudurrada faafaha ee ka dhashay cuniyarida iyo inay waayeen adeegyada asaasiga ah waxaana intaasi sii dheer afduubka iyo dilalka loo geysanayo dadka rayidka ah mahadsanid cabdiqani wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa xarun caafimaad oo lacag la-aan ah islamarkaana bulshada loogu adeegayo ka hirgelisay degmada jamaame ee wilaayadaas bashiir muxidiin abuayman ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey caafimaadku waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee arrimaha bulshada in xooga la saarano waxaa ka dhalanaysa ilaalinta badqabka bey'ada iyo bulshada inuu meesha ka baxo dadaalkaasna waxay ka dhigan tahay gaabis in xaalad hubinta la-aan ay ka jirto deegaanka haddii ay wax soo kordhaanna laga dhexli karo dhibaatooyin kale iyada uu maanka ku hayo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ahmiyadda xarumaha caafimaad iyo in bulshada loo soo kordhiyo adeegyo caafimaad oo taya leh la yskuna haleyn karo oo maamulkooda uu yahay mid hufan oo howlkar ah ayuu maamulka wilaayadan isaga oo kaashanaya maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo isbital cusub uu ka hirgeliya degmada jamaame xafladii lagu furay isbitalka degmadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin heer xarako mas-uuliyiin ka socday wilaayada culimo salaadiin bahda caafimaadka iyo qeybaha bulshada mid ka mid a dhakhaatiirta isbitalka degmada jamaame ayaa ka warbixiyey qeybaha isbitalka uu ka kooban yahay adeegyada uu dadka u qabanayo qaybta ugu horraysa waxaa la yidhaahdaa qaybta o b d-ga ama qaybta bukaan socodka lagu qaabilayo qaybta labaad waa qaybtii shaybaarka weeyaan waa qaybta farmasiga ah waa qaybtii afaraad waa qaybta emerjensiga ah oo dadka dhibaatooyinka ku soo dirsa xaaladda degdega ah iyagana lagu qaabilayo waa qaybta umulusada ah waa qaybta kale oo lixaad waxaa weeyaan bukaanjiif baa la yidhahdaa iyadana waa qaybta toddobaad waa qaybta daawada lagu keydiya suldaan cabdulqaadir xaydar oo ka mid ah salaadiintii wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa soo dhoweeyey furitaanka isbeddelkan isagoona bogaadiyey dadaalka maamulka wilaayada jubbada hoose ilaahay waxaa sakhiray in isbitaal dhammaystiran sanadritoorka cabaas as sheegay waad maqleyseen aad baan ugu faraxsannahay aad baan ugu faraxsannahay waan soo dhowaynaynaa muddo badanaan sugaynay ilaahu u mahad celinaynaa maamulka gobolkeena waa u mahad celinaynaa ilaahay ha ka abaalmaryo abu yuunus barlamadii asiga makaatiibtiisa gobolka maalintii as noo yimid bisha soon ciiddii asla koowsinay iyo bisha ramadaan ballantii aan wada galnina muddo gaaban oo shan bilood gudahooda ah as ilaahay ku dhammaystiray ugu dambeynna waxaa kelimad qayim xafladda ka jeediyey sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose isagoona shaaciyeen hadda kadib uu si toosa u furan yahay isbeddelka degmada jamaame oo maanta aan fadhiinno isbitaalkii bulshadu u baahanayday in loo furo furitaan keliya ma haddana bashaarada ugu weyn waa lacag la'aan allaahu akbar allaahu akbar waa bulshadii loo adeegayo oo loogu adeegayo lacag la'aan loogu adeegayo baahidooda loo daboolayo caafimaad kasta culamada hadda noo sheegaysay waa madna ma og tahay waa ruuxi madna waa jismiga iyo muuqaalka muddadan waxaa socotay ma og tahay in laiska daaweeyo ruuxiga laiska daaweeyo sooma markan waxaa naga raa walaalayaal fursaddan oo qaaliga ah inaan ka faa'iidaysano waa akhiiraan isbitaalkii aan wada sugaynay oo muddadan aan sugaynay oo aan u baahanaynay galabta waa noo furin yahay furitaanka isbeddelkan cusub ee degmada jamaame wuxuu imaanayaa iyadoo dhowaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada uu xarun cusub oo macadka qurduba uu ku daafuray degmada kadib munaasabad ka dhacday jamaame taas oo ay wax ku baran doonaan carruurta soo koraysa waana qayb ka mid a waxqabadka muuqda ee maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu ka wado deegaanada gobolka tan iyo wixii ka dambeeyey markii la gaaryeelay maamulka wilaayadan ugu dambayntii bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa toddobaadkii saddexaad si habsamileh kaga faa'iidaysanaya xabnada dacwiga ah ee irshaad uluma ilaa sabiili rashaad yaasir maxamed ayaa sida maqaadaya lajnada wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan u xil saartay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa iyagoo gudanaya ammaanada saaran waxay dardar leh ku wadaan kulamo ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxayna markaas kulan muhiima la qaateen bulshada ku dhaqan deegaanka luuqjeelow oo ah deegaan qiyaastii siddeed iyo toban kilomitir u jira magaalada beledweyne lajnada ayaa bulshada deegaanka kala hadlay xamlada iyo shan iyo tobanka qodob ee ay ka kooban tahay waxayna ragga iyo haweenka ku dhaqan deegaanka luuqjeelow oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus sheegeen inay dhaqan gelinayaan xamladaasi dacwiga ah ee soo gaartay xamladan waa nala soo gaarsiiyey odayaasha deegaanka luuqjeelow waana soo gaartay annagana waa la kulannay waana ka ajiibnay waxyaalaha ay nagu hadleen waxaa ka mid ah in owlaadda la tarbiyeeyo waxaa ka mid ah alxamdulilahi rabbilcaalamiin macallimiinta lala socdo cunuga ma geeyo oo maartay dugsi la geeyo in macallinka maartay la koontaroolo ayaa ka mid waxayna soo gaarsiiyeen in karaamadool iyo alxamd shayga fasaadka keenaya maartay ay mamnuuca yihiin waxaa kaleeto ayna soo gaarsiiyeen moobeellada waaweynka ah inay sidoo kaleenta ay mamnuuc yihiin waxaa kaleento aynu soo gaarsiiyeen mootalabadluguudley nin iyo naag ay isla raaci karin waxyaalahaas faraha badan ayaa maaragtay ayna soo gaarsiiyeen waa mahadsantihiin walaayada si guud isi gaarba waxaad noo keenteen waa qaadanay ilaan waxaad noo keenteen waxay xun in la reebo waxay fiican isfara waxawaa sharci islaamka haba qaba adinkan ajir xasanaad allah idinka siiyo in maraqa digaaga ilaan caafimaadaas bakeenaynin hadda waxaad leeyahay faa'idaha bijirnin baa khafiiftuna sida xooliyaaba nooga baaba'ayba ee bac oo dhan meesha ku timaadaba aan haddiyaan nahay gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada luuqjeelo ee walaayada islaamiga ee hiiraan waxaa weeyaan walaayadeena sharafta leh wayna soo gaartay wixii waadii waana iyo waynoo wadeen waynoo keeneen waxaa weeyaan ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan annagana ku yaqaata oo ku camalfala allaha naga dhigo waxaa leeray ciyaalka nadaafadooda iyo dugsiga macalimiinta inaa laga warqabo ciyaalka nadaafadooda wax walba laga warqabo insha allah nukaa jogan degmada luuqjeelow waan qaadanay meeqdiyaaga bariis maceeyaha mootada ay fuulaan gabdhaha iyo ragga waa lanala diiday nukaa joogna degmada luuqjeelow dhammaan waana soo gaartay gabdhaha muslimiinta oo ku nool luuqjeelow dhammaan waana soo gaartay waana qaadanay insha allah haddii aan nahay gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada luuqjeelow waxaa weyaan waxay walaayada islaamiga noo keentay waxaa weyaan xijaabaha sharciga aan ahayn inaan iska daayo maraqdiyaaga bariis maceeyaha mootada labalugolda ee ragga iyo dumarka israaceen waxaa weyaan dharka oo maxay ahte dhabta ah waxaas dhammaan waa walaayada wayna soo gaarsiisay waana qaadanay haddii aan nahay gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada luuqajeelow xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad oo ka kooban shan iyo toban qodob oo muhiim ah ayaa si aadah kaga socota wilaayada hiiraan waxayna ladnada wilaayadu ixil saartay gaarsiinta xamlada miyiga iyo magaalooyinka wilaayadu wadaan kulamo joogto ah oo ay la qaadanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoona gaarsiinaya xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay mahadsanid yaasir walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa nag intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu